sheekh maxamuud xaaji cabdulbaari xaaji ibraahim gudoomiyaha dallada culamada soomaaliya oo magaalada muqdisho kasoo kacitimay ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladani mombasa ee xarunta gobolka xeebta giida diyaaradaha ee caalamiga ee mooya ee magaalada mombasa ayaa qaar ka mida culamodiinka magaalada mombasa iyo siyaasiyiinta magaaladani ay sheekha ay kusoo dhaweeyeen sheekha ayaa waxa uu usoo gudbay bartamaha magaalada mombasa halkaasi oo ay qasiidooyin soo dhoweyn oo nebi ammaana ay kusoo dhoweeyeen sheekha ardada wax ka barata madrasada fataraxmaan ee magaalada mombasa iyo weliba sidoo kale madrasada saalixiya ee xifdinta qur-aanka kariimka ee magaaladani mombasa intaasi kadib ayaa halkani waxaa ka hadlay qaar ka mida culamaudiinka magaaladani mombasa iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaaladani kuwaasi oo si diiran usoo dhaweeyey sheekha insha allahu tacaala asaa noo soo tarxiibinaayo sayidii waalidkeeni ahlan wasahlan wmarxaban madrasatu fatxuraxmaan masjid taqwa insha allahu tacaala soo dhawaaw ayaan leenahay sayidka ahlan wasahlan insha allah tunachukua fursa hii kumkaribisha shekh wetu shekh mahmud abdulbari katika wanazuoni wakubwa min kibar ulama hadha zaman min kibari ducatiha khasatan fi baladi somali ambaye kwamba indahu arbita wa jamicat wa madaris wa marakis kathira fi somali
sidaan oo kale inaad mar walba aan inku soo dhoweynno waan jecelnahay insha allahu tacaala sheekhu waxaan leenahay soo dhowow insha allahu tacaala culimmadii iga horraysay baa ka hadashay soo dhoweynta sheekha juhuuddiisii aad iyo aad bay u badnayd halkan ilaa soomaaliya meelo badan buu sheekh madaaris ka furay
maanta waxaa farxad leh inaan shiikheennii aan soo dhoweynno oo magaalada mombaasa aan ku soo dhoweynno ka culamo ahaan ka mas-uuliyaan ahaan waxaan soo dhoweynaynaa maantay maalin weyn weeyaan shiikheennii aan ka soo qaadnay ayroboorka haddana masjid jaqwa aan keennay shiikh soo dhowow magaaladan mombaaso weeyaan waa magaaladaadii waa magaaladii awliyada waa magaalo magaaladii diinta alxamdulilaah marka sheekheena ha dhowaayani marka dadba meeli rooga marka dadka badan qraabada iyo dadkii ha dhowaayana mahadsanyin dadka beec mushtariga u weynaay marka gudaadko kale oo hata nin koy usiina xaaji sakariya raayan usiina waaka hata koy dadka walaagiba meeli roon farxad ha ka dhowaado walaagan hata isan argaasan mana dadkii mana biniaadanka lambalan shayla weynaye
sheekha ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey magaaladani mombaasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani kenya
runtii maqaam iyo mansib aan lahayn ayaad noo yeesheen oo naga soo dhoweydeen akhyaartiina soo dhoweyda dhan waa salaamaynaa madrasada oo madrasatu faturaxmaan iyo fii masjid taqwa iyo intii axbaab ah ikhwaanah halkan joogto dhammaan waa aad iyo aad idinku faraxsannahay faraxeenna wax la koobi karo o la qiimayn kara ma aha allah idin barakeeyo runtii insha allah waa daalantihiin adinkana hilow iyo shoog ayaa intaan iskukaa keenay laakiin insha allah waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr markaan kabacdii wax yar in la kala nasto waa idin joognaa annaga insha allah ajlis hunaa asbuucan ow akthar insha allah ilaa bisha hadda socoto aakhirkeeda tan kale ilaa awaa'ilkeeda ilaa shanteeda inaan gaaraa laga yaabaa waa isku dhergi doonnaa waa wada fadhiisan doonnaa mashaacirtana waa soo ziyaaran doonaa runtii mombaasa ani waxaan u qabay meel yaroo gobol ahoo aad iyo aad u yar liawal mara adkhul ilaa juwatiha muddo asbuuca ayaa uu sheekh maxamuud xaaji cabdilbaari xaaji ibraahim oo ku sugnaan doonaa magaaladani mombaasa isagoona sidoo kale kulamo la qaadan doona qaar ka mid a culamaudiinka waaweyn ee gobolkani xeebta maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa